Hay-adda Shaqaalaha Somalilan iyo Guddiga Arrimaha Bulshada ee Golaha Wakiilada oo kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa ka wada hadlay xeerka howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha Somalilan. Kulanka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka mid ah Hay-adda Shaqaalaha Somalilan, Guddiga Arrimaha Bulshada ee Golaha Wakiilada iyo xubno kale. Guddoomiyaha Hay-adda Shaqaalaha Somalilan, Khaalid Jaamac ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan.
waxaa sharaf noo ah anigoo hogaaminaya hay-adda shaqaalaha oo ila jooga agaasimihii guud iyo guddidii waday xeerka howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dowladda inaan la kulanno guddiga baarlamaanka ee arrimaha bulshada oo guddoomiyihii iyo xubnihii guddiduba ay joogaan kolley kulankaasi oo runtii noqon doona kulan isbarashaa iyo sidoo kale kulan aanu xo ka siin doonno xeerka howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dowladdu maraaxilkii uu soo maray ujeedooyinkii aan ka lahayn iyo sidoo kale faa'iidooyinka uu leeyahay shaqaalaweynaha qaranka hay-adda shaqaaluhu waxay runtii ku fooganeyd sanooyinkii ugu dambeeyey sidii ay shaqaalaha horumarkooda iyo dhiirigelintooda iyo runtii ay u dhisi lahayd xeerarka iyo siyaasadaha runtii kaabaya horumarinta shaqaalaweynaha qaranka golaha baarlamaanka waan uga mahadnaqaynaa cusub oo wakhtigii ay la koobsaday xeerkii shaqaalaha dowladdu waa xeerkii ugu horreeyey runtii ay ansixiyeen waana xeerka imika dhaqangalkaa ku shaqayso hay-adda shaqaaluhu waxaan rajaynaynaa runtii in xeerkanna uu noqon doono xeer kale oo taariikhda u geli doono golaha baarlamaanka maadaama xeerkan soo diyaarintiisii iyo runtii iskudubiridkiisiiba ay lahayd xukuumaddu oo maantana aan u fadhinno inaannu warbixin ka siino golaha annagoo rajaynayna in kala fadhigan ugu horeeya ee bilanaya lagu soo daro doodiisa iyo falanqayntiisa iyo runtii kaabidiisaba sidoo kalena rajaynaynaa in baarlamanku ay sanad kulankoodan kala fadhigoodan runtii ay ku ansixiyaan xeerkaas xeerkaasiyoo baahi weyn ay shaqaalaha qaranku qabaan waayo waxaa jira tira shaqaalo fara badan oo runtii howlgabkii imika galay marka laga hadlayo xagga da-da iyo iyo iyo xeerarkaba waayo xeerka shaqaalaha dowladdu wuxuu waajibiyey oo baarlamanku ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen in qofku markuu gaadho da-da shan iyo lixdanka uu howlgab noqdo marka taasaa keentay markaa anagoo xeerkaa dabaqayna baarlamanku ansixiyeen xeerka howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha somalilan ayaa muhiim u ah shaqaalaha maamulkaasi marka ay noqdaan howlgab